dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada nabadilaalinta ee jabuuti iyo labarayda ayaa ku dhintay weerar ismidaaminah oo ka dhacay magaalada beledweyne maanta lix iyo toban kale ayaa dhaawacmay oo sagaala yihiin ciidamada jabuuti ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga amisom jabuuti ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa shan qof oo saddex ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka jabuuti iyo dhaawacyada ilaa lix iyo toban oo sagaal ka mid ah ay yihiin ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom weerarkaasi ayaa lala egtay saldhigga ciidanka jabuuti ee ku yaala xaafadda howlwadaag ee galbeedka beledweyne dadka deggan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur lixaad leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen mahad ciidan cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday v o ayuu uga waramay waxyaabihii uu arkay banaankaan soo baxay farmashiyan ku jiray marka farmashiin markaan kasoo baxayna ilaaca horteeda ka kacay ilaaci marka uu ka kacay mxuahay farmashiga kusoo dumay farmadii jinkadira mee dhulka kusoo dhaaratay owradii wax markaas qabsadeen farmashiga furnaa kasoo dhex bahay aniga oon xaafad soo aaday xaafad markaan soo aadayna gabadhaan abtu ahay waxaan kula kulmay meydkeeda oo xaafadda yaallo meel agteeda ah marka gabartii meydkeeda soo qaadnay xaafadaan geynay marka qaabkaasayna wax u dhaceen oo mxuahay jebigana wax aada u qasmay oo gedhana waa burburtay
marka gabadha meydkeeda oo aada abtiga u tahay maahe cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabtay ma jira hadday yihiin soomaali iyo haddii ay yihiin ciidankii kale jabuuti ana jabuuti warka ma haayo laakiin soomaalida oo xaafadaha joogtay sida gabadhan abti u ahay iyo yar kaloo naqaala iyo waxyaabo dhaawac oo xaafadaha ugu tagay way jirtaa dhaawac xaafadaha ilaa ishan wa gaarah marka qaraxa iyo xabadaha aada maqashay yaa horreeyey xabadaha yar yaraan maqlay banaankaan soo baxay banaanka markaan soo baxayna qarax weynan maqlay oo dilaac oo wad cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa la gaarsiiyey ilaa laba qof oo qaba dhaawacyo halis ah sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalka axmed maxamed khaliif runtii waxaa annaga haddana soo gaaray dhaawacyo laba ruuxa oo labadaba ay yihiin ilmo yaryar cunug lix sano jir ah oo qaraxa firir oo firirkii qaraxa uu caloosh ka galay islamarkaasna caloosh ay bannaanka taan qalliin hadda lagu sameeyey iyo wiil yar oo asigana xabadihii la ridayay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aada iyo aad ay u daran tahay oo maarata xaalad miyir la-aana ku jiro oo xabadda ay madax maskaxda ka gashay labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyey laakiin waxaa naloo sheegayaa in maadaama qarax uu ka dhacay dhanka xabadda howlwadaag in xabaddaas goobo caafimaada ku yaal in dad la gaarsiiyey ayaan lasoo gaarsiiyey oo weli aan laakiin annaga nala soo gudbin hadda seehayaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka hiiraan axmed cismaan cabdalla inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tegey ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay islamarkaana uu arkay dhaawacyada ilaa afar askari oo ka tirsan ciidanka amisom jabuuti qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee xeerada ciidamada amisom khaasatan kuwa reer jabuuti ku taalla xaafadda howladaag jegboyntiga koowaad dhaafay kan labaad uusa gaarin waa gaarigii waa halxabadeey meesha u qarxay gaari gaari weyn buu ahaa dee gaariga meeshan xamuulka u ahaa gaarigii meeshii uu kubas beeray laangaroonihiisii iyo bira baa ka yaallo laakiin gaariga gaari weyn buu ahaa oo dee sidii bal bal bay soo dul saareen askarta markii joogsatiri uu soo jiiray dan waa laxabadeey meeshaas ayuu qarxay ilaa iyo dhowr askari hadda dhimasho aan idiin sheegi karaa ma jirto laakiin dhaawac wuu jiraa ilaa dhowr askari weliba dhaawac iska culus iska jiraan shabaab waxay aaminsan inuu gaarigu gudaha galay gaarigu gudaha ma gelin albaabka koowaad kan labaad baa lagu qarxiyey jegmooyinta koowaad kan labaad baa lagu qarxiyey gaarigu gaari weyn buu ahaa wax kaloo halkaasi dee guryo shacab iyo dad masaakiin ay lahayn way ku dumeen waxaan helaynaa in laba askari oo jabuutiyaan ah oo ciidanka amisom ka mid a ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa wallaahi dee anigu hadda waxaa fiinad inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan kor istaagay askar dhaawaca ilaa iyo afar askar oo dhaawaca waxaan kor istaagay ciidamo amisom bay ahaayeen dhaawacoodana dee dhaawac fudud oo iska aha marka haddana dhimasho dee waxbaa ku dhintay oon ogahay ma jirto fariimo lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee amisom ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa toban gaaraya oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada amisom waxay sheegtay in dhammaan tobankii nin ee weerarka geesta la toogtay balse v o edu ma xaqiijin karto sheegashada amisom ee ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen lana dilay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ciidamadaasi jabuuti ee lagu weeraray magaalada beledweyne ee taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ayaa waraysi siiyey idaacadda v o a waxaanu kaga hadlay weerarkaasi maanta lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab ay ku soo qaaday saldhigga ciidamadoodu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo korneyl xasan jaamac faarax ayaa sheegay in ay kaga dhinteen weerarkaasi laba askari ismaaciil xuseen farjar ayuu goor dhoweyto uga waramay magaalada beledweyne isagoo ku sugan khaadka telefoonka horta meelaha ku kala shanta saac amba amba kow iyo tobanka iyo xoogaha markay ahayd baabuur maaragtay reer sidii khudradii wax ku raran yihiin yaa xerada maratay meel u dhow sakaa maray marka siduu u socdan buu soo rigo maaragtay xeradii xoog buu soo hagaagay kolka askartii baa kolka dabalka soo ordeen arka askartii maaragtay rasaas si fureen marka ninkii dabalkaa bay dileen baabuurkii adeadito maaragtay darawlka dabalkiisa baawacday wuxuu ku qarxay afar mitir ilaa shan labaatan mitir iyo hortiisa ku qarxay xeradii meelaha tobaniyo qofna markuu qarxiiba iyaguna soo baxeen oo sida badbadi ay u dhacdo iyaguna rasaas fura iyaguna kasoo baxay meelaha xaafadaha marka waa la waa la joojiyey yagiina waa la joojiyey si fiican bay askarta isku difaaceen marka waa ficiladiida la fiicaanigaayo weligoba sameynaya shaabka waan gartay maxaa khasaare soo gaadhay askarta oo bartilmaameedku ahaa saad ii sheegtay walahi de sida xerooyinka waayo maaragtay biseen muqdishoa ka dhacdo kalan bay ahayd qarax iyo toban toban shabaab oo daba socota yay ahayd laakiin sidii natadaro si ay doonayeen noqon weyday anaku aad baailaasha ku qarxay iyo iyo waxa maaragtay khasaaraha tuliga aad bay yartahay ma garatay waan gartay ee dadka qaarkood baa le dhimashaa jirta oo ilaa askar dhimasho ah baa jirta idinku dhinaciina wax dhimashay ma jirtaa marka shicibka laga saaro a laba askari baa jirta laba askari baa jirta shicibkuna u jiraa xaggoodana khasaaraha way way qaateen baa layidhi dhimasho badan yadana ku dhacday way qaateen baa la sheegay cid gacanta ma ku haysaan iyaga ka mid a waxaa la sheegay in mid ka mid a dareewaladoo kale ciidamadiinu aad gacanta ku dhigteen oo isagu gaadhigi ka degay kahor qarax baadhistii waxbaa naga waraa qabtay waxaa waa haynaa marka baaristi way socotaa baaristbaaristwa socota magarat bal iga waran howlgalkiina maxaa weerarkan u dhimayaa ciidamada jabuuti ee ku sugan beledweyne oo kale maslada waxbuu dhimayaa horta anaga waxba nama dhimayo waxa weeyaan mandatkey waxa weeyaan jabuuti nagu soo dirtay inaan soomaaliya aan taageerno ilaa askariga u dambeeya inaan taageerno oona waxaan u nimidnay halkana maaragtay haddaan heesaa ku dhamaanana aan soomaaliya halkaan ugu imaadno caalamada lagu nimidnay waxna waxay noo dhimaysana khasaaruhu mayaryahay de waxa noo dhimaysa ma jirto sidii awal hawlgalkawan baana yaraynaa meesha doonaa ka dowla iiraan mararkeeda askarta wuu fiican yahay xoog buu fiican yahay wixii kale imarka nagu ay noo noo soo dhawaayaan askarta diyaar bay yihiin hawlgallada way qabi doonaa waxyaabaha soo socota gaadhi intaa la eego wali waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey maxaa is leedahay way sababeen inaad ilin ku hakisaan wallahi horta maaragtay maan helin xog maan helin laakiin askarteedu iyagoo feejignaanta askarteeda ayyaa maarata arrintaa joojisay kolkii la darawalkii la dilay baabuurkii hadeeta kolbagan buu de u wacday qaraxiina kolkii de maaragtay ninkii darawalkii u dhintay baabuurkiiba iskiibu iska qaraxay waad ka daawateen sawirada telefishana waa ka daawateen ilaa iyo labaatan mitir horteedu ku qarxay marka khasaayar waa filkii baabuurkooda wax rasaasoo gudaha usoo gaadhin kelikiina ma soo gaadhin anagu aad baa maaragtay arrintaasi arrinti aan baahiyey si fiican maaragtay dhakeeda arrin maaragtay xaggooga nasiib darray ku dhacday annakana guud bay ku dhacday waayo waxay doonayeen xisaabsanayeen way waayeen way ku googeen halkaas arrintaana si dhaksaa maaragtay cashir loogu dhigi doonaa waxyaabaha soo socda magrab ilaa hadda maxaa tallaabooyin qaadeen horta maaragtay kolkiiba waan xaafadii waa la xidhay waa la waa waa la waa la baaray ciidamo kale waxay tegeen balele in wax dad gurmud kale ay shabaab jireen iyaguna waxay ukaceen xaggii oraxsiinka nasiishaya ukaceen waxba waxba waa lasoo waayey xaafadiina baadhitaankii waa lagu bilaabay wixii la qabanayna waa la qabtay halgalku way socon jireen ayaabaa soo socda marka iyaga khasaare intee la-eg baa soo gaadhsiiseen dhinacooda wallaahi khasaare way qaateen baa layidhi way qaateen sida biiloogiya badan way qaataan waxaana waa laga qabtay khasaaruhuna kulli dhaku uu jiraa waayo askarta aad bay isku difaacday hubka hayse o dhan bay ku fureen marka khasaaro xoog ninkii de darawalkii horta meesha uu ku dhintay de waa inkiisii uu googoonyahay u yaalaa waa ka sidaa bay u dhacday waan gartay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo xidhiidh ma la samayseen laamaha amniga iyo bulshada magaalada beledweyne oo kale shirabaa qofkiiba qaadasoo jeedi waxaa la wixii taliyaalyaha wasada taliyihii booliiska kii militariga ciidanka sne kulli waa isla wada joognay guddoomiyaashii oo dhan waa isla wada joognay wixii la qabanayo berri iyo wixii maanta kolkiiba la qabtay waktiga xaadirkaana waa la qabtay wada shaqayn joogtaa ilaa caawa way naga dhexaysaa ma garata
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ku sugan xasan jaamac faarax oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee beledweyne ugu warramay ismaaciil xuseen farjar